rasuullada cutubka afar iyo tobnaad
waxay koniyon ka dhacday inay wada galeen sunagaga yuhuudda oo siday u hadleen aawadeed dad badan oo yuhuud iyo gariigba ah ayaa rumaystay laakiin yuhuuddii caasiyiinta ahayd ayaa waxay dadkii aan yuhuudda ahayn ku kiciyeen oo si xun ugu direen walaalihii haddaba wakhti dheer ayay halkaas joogeen iyagoo geysnimo ugu hadlaya rabbiga kaasoo markhaati u furay ereygii nimcadiisa wuxuuna siiyey inay calaamooyin iyo yaabab gacmahooda ku sameeyaan markaasaa dadkii badnaa oo magaaladu kala qaybsameen oo qaar waxay raaceen yuhuudda qaarna rasuulladii markii dadkii aan yuhuudda ahayn iyo yuhuuddaba iyaga iyo taliyeeshoodii ay ku yaacaan inay caayaan oo dhagxiyaan ayay garteen oo waxay u carareen magaalooyinkii la odhan jiray lukaoniya iyo lusara iyo darbe iyo dhulka ku wareegsan meeshaasna ayay injiilka ku wacdiyeen dadka lusara waxaa fadhiyey nin aan cagaha xoog ku lahayn oo tan iyo markuu uurka hooyadii ka dhashay curyaan ahaa kaasoo aan weligii socon isaga wuxuu maqlay bawlos oo hadlaya kaasoo indhaha aad ugu fiiriyey gartayna inuu rumaysad uu ku bogsan karo leeyahay wuxuuna cod dheer ku yidhi cagahaaga sare isugu taag markaasuu buuday oo socday markii dadkii badnaa arkeen wixii bawlos sameeyey ayay codkoodii sare u qaadeen iyagoo afkii luka oniya ku leh ilaahiyadu waxay inoogu yimaadeen iyagoo sidii niman u eg
barnabaasna waxay u bixiyeen jubiter bawlosna waxay u bixiyeen merkuriyos maxaa yeelay wuxuu ahaa kii hadalka waday markaasaa wadaadkii yubiter oo macbudkiisu ku yiil magaalada hortayda wuxuu irdaha keenay dibyo iyo ubaxyo isku taxan wuxuuna doonayey inuu dadkii badnaa la sadqeeyo laakiin rasuulladii barnabaas iyo bawlos markay maqleen ayay dharkoodii jeexjeexeen oo dadkii badnaa ku soo dhex boodeen iyagoo ku dhawaaqaya oo leh niman yahow maxaad waxyaalahan u samaynaysaan annagu waxaannu nahay niman idinla dabiicad ah oo waxaannu idiin keenaynaa war wanaagsan inaad ka soo jeesataan waxyaalahan aan micnaha lahayn oo u jeesataan ilaaha nool kaasoo sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo waxyaalaha ku jira oo dhan kaasoo qarniyada tegey quruumaha oo dhan u oggolaaday inay jidadkooda ku socdaan hase ahaatee isumarafurla'aan iskama sii day laakiin wanaag buu sameeyey oo wuxuu samada idinka siiyey roob iyo xilliyo barwaaqo ah isagoo qalbiyadiinna ka dherjinaya cunto iyo farxad markay waxyaalahaas yidhaahdeen ayay dadkii badnaa dib kaga joojiyeen inay u sadqeeyaan iyaga laakiin waxaa antiyoh iyo ikoniyon ka yimid yuhuud oo markay dadkii badnaa yeelsiiyeen ayay bawlos dhegxiyeen oo magaaladii ka jiideen iyagoo u malaynaya inuu dhintay laakiin intii xertii hareerihiis taagnaayeen ayuu kacay markaasuu magaaladii galay maalintii dambena wuu ka baxay oo barnabas u raacay darbe oo markay magaaladaas injiilkii ku wacdiyeen oo kuwo badan xer ka dhigeen ayay ku noqdeen lusara iyo ikoniyon iyo antiyokh iyagoo nafihii xirta ku xoogaynaya kuna waaninaya inay iimaanka ku sii wadaan iyagoo ku leh waa inaynu dhibaatooyin badan ku galnaa boqortooyada ilaah oo markii iyagii kiniisad walba waayeelo ugu dooreen oo ay soon ku tukadeen waxay iyagii ku ammaanigeliyeen rabbiga ay rumaysteen markaasay sii dhex mareen bisidiye oo yimaadeen banfuliya oo kolkay erayga kaga hadleen berge ayay waxay tageen ataliya meeshaasna waxay uga dhoofeen antiyokh taasoo ahayd meeshii iyaga lagaga ammaanigeliyey nimcadii ilaah shuqulkii ay sameeyeen aawadiis oo markay yimaadeen oo kiniisaddii isu ururiyeen waxay uga warrameen waxyaalihii ilaah iyaga la sameeyey oo dhan iyo siduu albaabka iimaanka ugu furay dadkii aan yuhuudda ahayn markaasee wakhti aan yarayn xirtii la joogeen